تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلى بصرة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
Bismillahi rahmani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel waliba aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba goortan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa sida qof u samaysan karo sharikad malabka soo saarta dhaqaalaha uu marka hore ku bilaabi karo faa'iidada uu soo saari karo taxaddiga iyo khasaaraha uu waajihi karo waxaan soo gudbin doonnaa tajrubada qof reer gedo ah oo dhaqashada shinnida ku biray wakhti hadda laga joogo sannad iyo bar ka hor arrimahaas ayaan toddobaadkan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa halka aad naga dhegaysanaysaanna waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale جلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag dhaqashada shinnida ama soo saarista malabka ayaa waayadan dambe noqotay il dhaqaale oo lacaga badan laga sameeyo taana waxay keentay in dad yow badan oo dhaqaale doon ah ay ku biiraan suuqyada malabka ee soomaaliya inkastoo dhaqashada shinnida ay caan ku ahaayeen reer bakool haddana sannadihii u dambeeyey gees weliba oo ka mid ah geyiga soomaalida waxaad ku arkaysaa dad hore iyo gadaal u socda oo shinni guurinaya si kasta oo qiimaha malabka ee dalka uu hoos ugu dhacay haddana weli waa hubaal in dhaqaale badan ay ka sameeyaan dadka shinnida dhaqda maadaama shinileyda ay maalmaha ugu horreeya ee roobabkaba ay soo saari karaan xaddi aad u badan oo malab ah sababtuna waa in wax soo saarka shinnida uusan ku xirnayn bil iyo sannad ee uu qofku wax soo saari karo toddobaadyo ama bil gudaheeda qofka bilowga ah ee doonaya inuu aas-aaso beer cusub oo shinni ah dhaqaale joogto ahna uu ka soo saaro waxa uu ku bilaabi karaa labaatan sanduuq iyo wixii ka badan haddii uusan markaa dhaqaale ka doonayninna waxa uuba ku bilaabi karaa shan sanduuq oo keliya kadibna waa uu kobcinayaa ilaa uu ka gaarsiiyo heer wax soo saar wanaagsan oo dhaqaale uu ka sameeyo cabdulaahi sheekh maxamed yuusuf waa qof ka mid ah bulshada deegaanka tula barwaaqo oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gedo waxa uu dhaqashada shinnida ku soo biray wakhti hadda laga joogo ku dhowaad laba sano waxa uu sheegay in xilliyada barwaaqada uu afartankii maalinba uu shinnida ka heli jiray in ka badan toban jirgan oo malab ah oo u dhiganta laba boqol oo litir iyadoona halkii litir oo malab ah uu suuqyada ka joogo markaan ku qiimayno qiimaha ugu hooseeya toban dollar taasi oo ka dhigan in qofku wakhtiyada barwaaqada ah uu afartankii maalinba heli karo laba kun oo dollar caqabadaha ugu badan ee shinnidu waxa uu cabdulaahi sheekh maxamed yuusuf ku sheegay in xilliyada jiilaalka ay dabargo'ba ku siganayso amaba ay guurayso maadaama aysan helin cunno ku filan daaquna uu yaraado laakiin caqabaddan waa waxa ugu sahlan ee la xallin karo oo dunida ay waa hore ka gudubtay waxaana la samayn karaa oo keliya in loo beero dhirta jilcisan ee ubaxyada badan loona waraabsho xilliyada kulaylaha waxaana taa looga maarmi karaa dhaqaalaha shinnilaydu ku bixiyaan si ay u badbaadiyaan shinnidooda cabdulaahi sheekh maxamed yuusuf waxa uu haystaa beer u gaar ah dhaqashada shinnida laakiin uusan ku beerin dhirta ubaxyada badan ee la waraabsho inkastoo beertiisu ay leedahay dhir aad u badan oo shinnidu ay daaqdo oo ay ka mid yihiin bilcilka fullayga iyo cadaadda haddana dhirtaasi waxay caleynta daadin kartaa maalmaha ugu horreeya ee kulaylaha taana waxay ku qasbi kartaa inuu shinnida u guuriyo deegaanno kale oo dhir leh amaba uu u sameeyo calaf iyada u gaar ah oo lacago ay uga baxdo haddaba ku soo dhowaada waraysi aan cabdulaahi sheekh maxamed yuusuf kula yeelannay beertiisa shinnida ee deegaanka tula barwaaqo si aad uga bogataan khibraddiisan labada sanno ku eg ee dhaqshada shinnida
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi wakafaa aniga magacaygu waa cabdulaahi sheekh maxamed waxaan iska leeyahay beertan hadda aan dhex joogno oo loo yaqaano qoraxey oo ku taalla bariga tuulo barwaaqo shinni baa ii taalla adu shinnidaydaas taqriiran hal sano iyo bar bay halkan taallaa alxamdulilaah intii ka hor abaartu aysan dhicin waxaan ka ceeshi jiray wax qiimo badan oo aad u fara badan malab fara badan baana ka heli jiray afartankii cisho ama afartan iyo laba cishaba waxaan ka goyn jiray taqriiban ilaa kow iyo toban caag oo labaatan la ah ama laba iyo toban caag oo labaatan la ah meelahaasaan ka goyn jiray way cusbayd baashan hal sana iyo bar ka hor baan keenay alxamdulilaah markaa halkaasay ii taallaa way dhaqaalaysnayd shinni wanaagsan baa halkaa ii taallay waa shinni aan isleeahay haddii alxamdulilaahi aysan abaartii maanta ku imaan lahayn maantayto waxaa laga faa'iidi lahaa wax aadan marna malayn karin oo nimco fara badan baa laga heli lahaa aniguna waan u dadaalay ayadana ilaahay wuu iigu dadaalay nimco badan baana ka heli jiray hadeertaana insha allahu barwaaqada markay dhacday waxaan sameeyey alxamdulilah sidii wax looga cuni lahaa baan hadda ku sameeyey kow iyo labaatan cisho ka hor yaan geliyey bahalkaliyaha kala xiraha oo laga saaray markii abaartu ay bilaabanaysay kala xiraha la yihahda waa bahal waxaa weeye marna ayada bahasho waxbay dhal ayada waxay dhaliso way cuntaa marna waa laga cunaa marka markii laga cunaya hadda waxaa loo diyaariyey wax looga cuni lahaa baa loo diyaariyey awal laakiin waa laga bixiyo ayadaa waxeeda cunaysay xilliga abaarta inay kusoo barbaxdo marka insha allah waxaan rajaynaynaa labaatanka bishaan intay ka bilaabato inaan dib u cunno oo aan maarata u goosano saasaan rajaynaynaa alxamdulilah
cabdulaahi sheekhow hadda sanaadiiqda ama sanduuqyada beertan kuu yaalla waa imise sanduuq wa aduu ilaa afartan iyo laba sanduuq baa taalla maya ilaa soddon iyo kow meelahaasaa dabaqu saaran yahay inta kalena shinnidii way kujirta lakin inta shinnidu ku jirto afartan iyo laba sanduuq weeye inta hadda shinnidu ay ku jirto waa afartan iyo laba sanduuq ilaa soddon iyo laba dabaq ah oo hadda kale xrihii la geliyey inteeda kalena hadda waa qolkii weye qolka keligiisa weeye qofka doonaya cabdulaahi sheekhow inuu shinni dhaqdo ma waxa uu ku qasban yahay beertan aadka u weyn ee dhirta fara badan ee noocyada kala duwan leh ku taalla inuu lahaado mise qof weliba dhaqan kara shinnida wallaahi shinnidu waxaan kuu sheegayaa horta waxaa fiican in beer loo sameeyo sababta waxaa weeye shinnidu geedaha ay qaado inta badan dadka shinnida malabkeeda gata waxay jecel yihiin geedaha qayb ka mida geeda aan xoogaa dadku aysan jecleen inkastoo shinnidu ay wax kastay qaadaba ay daawo yihiin haddana taqriiban geedka la yidhaha xamurka geedaha xamurka geedka la yidhahdo geedka la yidhahdo cadaadka geedka quraca la yidhaahdo iyo geedka follayga la yidhaahdo inta badan geedaha ummadda iyo gobka xamurka gobka weye ma og tahay geedaha dadku ay ku weydiiyaan waa geedahaas marka beeraha annagu waxaan u dooranaa in aan geedahaas ayagaa la raadsanno oo aan la jarin waa arkaysa hadda beerahan geedka ku yaalla geed walba waa geed la koriyey oo la barbaariyey inuu soo duwa maahana geed la gooye ma ahan marka geedahaasaan la raadsanaa inta badan laakiin dadku inta badan way sameeyaan inay basaha meeshay doonaan ka dhigtaan oo la guurguuraan hadda annaga waxaan samaynaa xilliga roobka oo kale waan rarnaa bahashaan waxaan geynaa dhulka buuraleyda aan geynaa ariga markii la rarto xoolaha la rarto annaguna ayada waa rarnaa meeshaasaan soo dejinnaa labada bilood oo xoolu daaqa ay ku maqan yihin ayna waan soo daajinaa markaas kadib oo jilaalku bilowdoo dabayshu bilaabatan geedaheedii baan kusoo celinaa marka baashu inta badan in beer loo sameeya yaa u fiican laakiin muhiimaddu qof walba wuu dhigan karaa meesha basaha iyo meesha saad geyn kartaa waa lagu dhaqaalayn karaa waa lagu ogaan karaa ayada xaaladeeda saas weye laakiin sida u habboon waa inaad beer u xirtaa u fiican ood halkaa ku daaweysto sida ayna dhib u keenin oo ummadda ayna xoolaha weydishaa haa haa xoolaha way dishaa baasha marka haddii beertaada kuu xiran tahay ood oodato haddii dhibna kuuma keenayso ayadana waa ku dhaqaalaysmaysa saas wey macnaha haa beerta waa arkaysaa irideeda silig baa ku xiran waxaa weeye korna waa ka oodan tahay badbaadadu waa laba qodob weye ayada badbaaday u tahay oo geelu de inuu iska kaamaro oo habeenkii oo kale neefka geela ayadu habeenkii ma kacda baashaan inuu jilibka ku dhufto iska dumiyo oo santuuqaagii dee bahalladan miis buu saaran yihiin qaarna geed bay ku xiran yihin kuwa dabaqa miisas bay saaran yihiin marka kaas miiska saaran hasha iyadoo iska miranaysa jilibka ku dhufanaysa shinidina waa kaa gedinaysaa marka iyadiina dhaqaalay u noqonaysaa taqriiban dunyadiina dhaqaalay ka noqonaysaayo dhibaato kuuma keenayso iyo dadka intaba marka xaaladeeda saas weye shinidu
qaabka marka shinida aad u dhaqdaan cabdulaahi yow bal nooga waran bal qaabka shinida xanaanadeeda biyasiinteedii daaqeeda ka warqabkeeda iyo intaas nooga waran bal walahi shinidan iyo waan waraabinaa fuustaa dhex taalla dheer fuustadaasaa biyaha lagu siiyaa waxaa laga yaabaa kolba tankeeday ku xiran tahay shinidu intay la egtahay ku xiran tahay laba maalmood kadib qaar baa keeni saddex maalmood ilaa shan beri dadka qaar baa u keena hadba siday tayadeedu tahay ama iyadu tirsigeedu leeyahay waa muhiimadooda saas weeye marka shinida waa la dhaqaaleeyaa waa la raraa xilliga roobka waa la raraa maarata geedaha khaldan oo sidaa dacalgaroobka o kale anagu inta badan waa la dirinaa waan ka jarnaa waan ka dhex bixinaayo ma jecelin inuu ku dhex jiro marka shinida dhaqaalaheedu saas weeye xilliga roobkana waa rarnaa xilliga jilaalkana waa waraabinaa muhiimadda saas weeye shaqaalay leedahay shinidu shaqaale caadi ay leedahay oo ka warqabo oo joogo oo la joogo oo degan oo biyaha daanyeerta iyo qashinka iyo waxaas ka celinayo oo inaan biyaha laga daadinin inayn xooluhu ka wahalinin shaqaalay leedahay caadi ah oo joogtahay leedahay marka shinidu saas weeye dadka shinida dhaqda cabdulaahi sheekhow badanaa waxaa lagu eedeeyaa inay shinida cunno siiyaan sida bur iyo sonkor iyo inay siiyaan iyo bal eedaas maxaad ka leedihiin haddaad tihiin dadka shinida dhaqda waan isku daynay arrintaas inaan samayna barbixi abaartii markii abaarta baasha maanta abaartii way naga dhuntay way dhammaatay aad bay u dhammaatay santuuqdii in badan way marisay marka dad baa waxay nagu dhaheen badar baa loo shiidaa sanjabiil iyo bahalkaliya qorfaha iyo dhagayaro iyo waxbaa lagu shiidaa badar baan shiidnay santuuqda kuwa faaruq ahan ku shubnay way naga diidanay way cuni weyda noomaysa cunin afka may saarin masgada ayada hadeer way taallaa qaar baan ku tusi karnaa way noo taallaa hadda maysan cunin bahashi hashaa wixii ilaahay ku risaaqahayo oo geedahaas ay u doonanaysa unbay badanaa cuntaa wax aan biyahaas ahayn hadda oo aan isdhihi kara waan siinay bahashaas ma jirto marka xaaladeeda saas weeye
shinida waxay leedahay caqabado iyo haliso badan ayay leedahay dhaqashadeeda bal cabdulaahi yow muddadii hadda labada sano ku dhoweyd ee aad ku jirtay bal caqabadaha iyo halisaha aad gasheen bal inooga waran wallaahi caqabad bay leedahay bahashu waa bahal khatarteeda iskale aniga hadda rag dhallinyaraha in badan ka shaqeeya anigu marmar baan imaan jiray waagii hore intaanan fahmin waa iska dhexgeli jiray waxaa dhacday hadda ka hor bahashan santuuqda waxay leedahay bahalo oo xirid iyo furid bay leedahay waxaan arkay iyadoo sinadeydii dad intay habeennimo u imaadeen ila diriirsan ma aqaan ay santuuq xireen baan arkay oo dhib ku siiyeen oo santuuq waxaan aragnay ilaa saddex beri afar beri shinida ku xiranba marka waxaan samayn jiray subaxii baan iska soo kici jiray waan dhex qaadi jiray ilin walba waan ka istaagi jiray marka waxaa dhacday hadda ka hor inay aniga bahashii isigtay oo subax igu kacday ilaahigii boqorka ahbaa kolley qadaray waan waan waan sigtay aad baan u sigtay way isigtay markii dambe adigu dhar baan qodhar weyn baa laiisoo dhiibay anugu waad argtaa nin waxaan ahay kastoo yaraa oo iska maqaar weyn oo cuslaaday marka bahashii mar hadday saas ii sigtay waa igu degtay oo waa i cayrsatay oo wakhti badan bay maaragtay ilaahigii boqorka way cuntay ma ahaane kun xaba wax ka badan baa i qaniinay kun xaba wax ka badan baa i qaniinay marka waan la dhuldhacay oo waan la seexday oo waa la i daaweeyey oo cisbitaal adigu la iima qaadin dabcan laakiin magaaladii aan joogay farmashiyaheedii in badan buu maaragtay iyo igu soo kalahayay iyo igu soo ila socdayoo irbada laila dhacahayay markii dambena ilaahigii boqorka waa iga badbaadiyey oo alxamdulillah kolley taydii ma gelin caaray igu reebtay jirka inaan ka caaroodo oo ya igu reebtay tii ayada ahaydna alxamdulillah haa waan waan ka cayntay waxyaaba badanoo hadda malabkeedu ka badan yahayna ka mid yahayna isticmaal baa la igu yiri oo iska isticmaal baa la igu yiri marka alxamdulillah waan ka baskooday kadib waxaan sameeyey markii aan soo aadayo inaan dharkayga iska soo xirto ooana dharkayga qaba oo xataa kabihii waaweynaayo halkaa lowgaa ii joogaan xiran aan dhex qaadqaado in badanna waan cararay oo koowaagi inta ka dambaysay rag baan usoo dirayay oo hadda inta badan aniga waan iska cararo dibaddaan ka istaagay marka rag yaryar baan usoo diraa raggaasaa ka shaqeeya marka oo la tacaala bahashii marka bahashuna halisna way leedahay faa'iidana way leedahay sheekh cabdulaahi yow nin waaye arag ah oo meelo badan soo maray wakhti badan soo qaatay ayaa tahay waxyaabo badan waa soo dhaqday xoolo iyo beerba bal xoolaha iyo beeraha iyo ganacsiga marka loo barbardhigo wax soo saarka shinida bal taa ka waran wallaahi horta qof walba wax walba ilaahay faa'iidada wuxuu faa'iido geliyo oo ilaahay kugu garab siiyo yaa horta faa'iido laga helaa waxaan isdhihi karaa shinnidu haddii taqriiban ay hesho dad dadaalkeeda leh oo xirfadeeda leh oo aqoonteeda leh hadday hesho ani waxaan isdhihi karaa way ka dheef dhowdahay saddexda adduunyoo kaleba way ka dheef dhowdahay baan isleehay xoogaa hal qodoba oo haddii shinnida ilaahay baa nooga cilmi badan haddii shinni ay hantida caadigaho la dhaqdo kala ahaan lahayd ilaahay saku ku waajibin laha waxaad arkaysaa sanduuq aad ka goosan jirtay toban liitar wax ka badan afartankii cishaba oo habeenka dambe iska maran baad arki oo xala ay ka dheelmatay oo xala ay ka dheelmatay baad arki marka wax lagu xisaabtami karo oo mulki ah horta ma ahan oo waa wax oo iska guurguuraya wey hantidii aad xala lahayd oo faraha badnayd yaa iska guuri karta marka akhris iyo allow iyo ilaahayow ii deji iyo dadaalna way rabtaa iyo dhaqaale mulkigeedna waa saas laakiin waxaan isleehay markii ay shaqayso way ka dheef dhowdahay adduunyada maxaa yeelay waxaad garan kartaa hal sano iyo bar ka hor baan tabcay ayadoo aan isleehay war waa markaan burhaantaada waa kacday waa kaasa aan isleehay yaa abaartii qabatay haddana way hadda bilow bay noqotay maanta waxay noqotay had iyo kow iyo bilow bay noqotay wallaahi waxaan waa maanta markii ugu dambaysay halkaan aan fadhiisanay halkaanaan malabkeeda geedkan hadda labadan geed dhexdood aan ku miiri jirnay wixii aan ka qaadnay hadda siddeed bilood maya mase toddoba bilood dhexdeeda kumaanan soo noqon bal iskaba dhaafa ayada lafteeda baa khatar gashayba haa marka insha allahu tacaala baash waxaan isleeyahay way dheef dhowdahay haddii taqriiban ay hesho dad ka shaqaysta oo maskax u leh oo khibrad u leh ilaahayna ku garab galo waxaan isleeyahay way ka dheef dhowdahay adduunyada kale wakhtigan oo kaleoo barwaaqada ah markaan joogno cabdulaahi sheikhow wax soo saarkeeda intuu ka bilaaban karaa tusaale ahaan maanta haddii la liso oo kale maalinta kale meeqay isku jirsanayaan
waxay isu jirsan karaan inta badan markii baasha maalan dhaqanka hadda anagoo markii igu dambaysay anigu horta raggii ku dhowaa baan ku jiray oo baasha raggii iiga horreeyay hadda way joogaan oo shirkadaha u shaqayn jiray way joogaan ani laakiin waxaan ogaa adigu uu badnaan konton cisho markii hadda la liso konton cisho kadib haddana waa la lisayaa ha saasaan ku aqanin waa midda dabaqaysan oo kale xirihu saaran yahay markii maanta la liso konton cisho aan loo fiirin konton cisho konton iyo shan cisho ugu dambayn waa la lisayaa haddana
sanduuqa labada dabaq ah oo shinnida ay ku jirto haddii malab fiican laga helo inta litir ayaa laga lisi karaa halkii sanduuq
aduu halkii sanduuq inta badan halkii sanduuq sagaal kiilo sagaal liitar maya saddex saddexle oo shan iyo toban kiilo u dhigmaysa maogtahay saddexlaha saddexlu uu ku yahay markii hadda wax lagu shubaya biyaha oo kale laakiin malabka oo kale marka layaha shan kiilo u noqonayaa marka saddex saddexle halkii halkii sanduuq saddex saddexle waa laga goynayay marka xaaladdeed saasay ahayd maasha allah xilligii marka oo ugu barwaaqada badnayd oo hal mar la liso shinnida oo idil meeqa jiirkaanay soo saartay
anu kolley markii iigu badnayd tayda markii iigu badnayd waxaan isleeyahay laba qoroba laba laba gruub bay kala ahayd marka markii aniga iigu badnayd oo aan shinnideydaan liso adugu labayo toban caag baan ka lisay markii iigu badnayd aniga labayo toban labaatan le ha jirgaan marka haddii waa la iibinaa la dhaho labayo tobanka jiirkaan oo kale halkii jirkaan meequ noqon lacagtiis suuq ma ahan baashu marna waa suuqeedu wuu sahlan yahay oo waa qaali marna waa raqiis marka markii uu qaaliga ahaa oo kale halkii caagga ahaa saddex boqol oo dollar buu xamar ka ahaa markii kale oo hadda ka dambaysay laakiin waayo hadda u dambayso malabka aan aad u helay aduu malabkii wuu dhacay midda kale malabka xoogaa fidna naga gashay oo geed caligaroob la dhahaa ku darmaday marka malabka xoogaa sumcad ahaan baa waxaa la yidhi malabka wuu iska liitaa marka adi laba boqol iyo labaatan laba boqol iyo konton dollar yaa waayihii dambaysay hadda yuu isagoo noqday iyo maaragtay abaartii nagu dhacday marka aduu aduu xamar oo kale aan u qaadnaa kenya waa u qaadnaa kenya iyo xamar labadaba waa waa loo qaadaa malabka ha gudahana waa laga gataa malabka oo dadka gudaha jooga oo hadda magaalooyinkan jooga sida balaxawo oo kale iyo garbaharey oo kale iyo way soo raadsadaan malabka waa la iibsadaa marka malabku dadku way jecel yihiin aad bay u jecel yihiin waa la gataa haddii aan geedkaas hadda geedkaasaana yar dhexgalay oo ayaantii u dambaysa hadda malab waxaan aragnay fariistay baan aragnay oo kale oo sonkor noqday marka malabku markuu fiican yahay oo geedka gobka iyo wax lamida laga qaado malabkiisu caagga saddexlaha afartan iyo shan dollar konton dollar waa saas weeye
marka laga soo tago cabdulaahi sheikhow dhaqaalahaas ee laga helayo bal faa'iidadaada kale shakhsiga iyo malabka aad ka hesho adiga shakhsiyaddaada tan iyo intii aad beertay
wallaahi niyow malabka aniga intii aan beeray way iska dhoweyd xilli dhow baan ahaa raggii horey ugu jiray bahalkaas kumaana jirin aniga intii aan beeray xoogaa haddii bahashii markii aan tabcay iyada oo lagu leeyahay waxyaabihii tacabkeedii iyo nidaamkeedii lagu leeyahay yaan bilaabay marka iyada oo markii aan u dhacsan lahaay oo aan faa'iidadeeda heli lahaa markii hadda wax kasii bixi wax kasii bixi bay ahayd markii aan faa'iidadeeda gaari lahana marka abaartii ugu dhacday bay ahayd marka laakiin bahashu sidii ay hadda ku socon lahayd ay ku socon lahayd waxaan isleeyahay wixii aan kasoo baxshay iyo iyo saddex jibaarkeed baan heli lahaa baan isleeyahay haddii alla idmo marka insha allahu haddana ilahay waxaan ka rajaynaynaa barwaaqa ilaahayna siiyey inaan barwaaqadan wax badan kaga macaashnaan ilahay ka rajaynayna insha allahu tacaala
tan iyo hadda intuu roobka yimid wax oo wax soo saar lama bilaanso ma taaban far lama saarin wax laga helay haba yaraatee ma jiraan waa weli hadda nidaamkeedii iyo sidii wax looga cuni lahaa unbaa hadda lagu jiray wax hadda laga cunay hadda intii abaarta laga soo baxay cid wax ka qaaday oo malab hadda ka qaaday ma jirto wala baraqaxda dhexdeeda malab lagama helayo maanta ma yaallo xaalkee saas wey sheekh cabdulaahi yow markii aad aas-aasaysay shinidan lacagaha guud ee aad ku bilowday mashruucan afartan iyo dhowrka sanduuq ah intee la ekayd lacagtaas
walahi lacagtii sanduuqdan lagu dalbay nin aniga walaalkay aa iga caawinaya in badan laakiin lacagtii markaa lagu dalbay lacag lix kun oo doolara ay ahayd waxaa la socotay laakiin bajaaj bahal oo saddex lugoodley oo tii biyaha loogu dhaaminayay baa la socday qalabkeedii baa la socday oo isbeer baarti ah oo haddeertaanba yaallo weli aan lagu xirin laakiin taqriiban lacagtii lagu soo gaday baashan lix kun oo doolar bay ahayd shinida qabashadeeda shinida qabashadeeda kharash baaba ku baxa soomaa shinida waa la qabtaa dad baa loo tababaray dad lu tababaran baaba ku jiraba oo soo qabta oo geedkii lagu soo arkay iyo meesha lagu soo arkayo waa la raadiyaayo kharashna waa lagu baxshaayo waad garan kartaa gooraan iibsan ahaa qof baa kuusoo sheegi qofka kuusoo sheegay lacag buu kaa qaadan midka kuusoo qabanayana lacag buu kaa qaadanaya laba lacag wey lagu gelinaya midka kuusoo arkay wuu kaa gadanaya wuxuu kuleeyahay shinaan soo arkay meega gadanaysaa warada waxaa qofkaas lacag buu kaa qaadanaya haddana waa kii inaad ka qaato jaranjartii qalabka u qaado kaasna lacag buu kaa qaadanaya laba lacagood weeye marka gudaha tuulo barwaaqa maad shinida ka hesheen mise gobollo kale aad ka soo dhoofisan maya meela kama soo dhoofino eriyadanadan sida garbadan oo kale iyo basaha iyo dhulkan annaga hadda gobollo maxaa uma raadino waa laga helaa inta badan waa la helaa bahasho mid iska degto oo ilaahay kuu geliyo oo intaad iska tirtirato oo baalkii iska carfiso oo hagaajiso oo oo intaad hagaajiso oo geedkii udgiso oo waxyaabaha ay jeceshahay uu samayso yaad shan santuuqbaad meel dhigan maantayto waxaa laga yabaa shan santuuq laba beri kadib inaad ugu imaatay iyadoo kuugu jirta way dhacdaa markii aad artay markaad markaad geedkii ku aragto muddo kadib markii ay labaatan beri joogto meeshii aad ka qabsato ka dabatay waad ka soo qaadi oo taadi kale ad kuhensanaysaa meeshii habeenni baa ka soo raraysaa habeen baa la soo raray may boqorka marka la qabanayo waa marka bahasha lasoo khasbayo wey laakiin markan hadda ayadoo ay khiyaar ku gasho ma la taabanayo geedkeedii baa lagu dhaqaalayn labaatan beri bil markay halkaa joogto habeennimaa loo tegay albaabkaa loo xiri waa lasoo qaadi meeshaan adiga aad ugu tala gashay baad keenaysaa albaabkaad ka furaysaa subax shaqay ku bilaabaysaa xaalkay saas wey qofka doonaya maanta sheekh cabdulaahi ow inuu maal gashto shinida halkee ayuu ka bilaabi karaa lacagta ugu yar ee uu ku bilaabi karo iyo sanduuqyada bal taas nooga waran
qofba tabartiisa wey walaalow shan sanduuq ninbaa ku bilaabaya ku bilaabay hadda ka hor shan sanduuq buu ku bilaabay shantaas sanduuq oo deegaanka nagaana shan sanduuq buu ku bilaabay dhowr fasal markuu goostay laba sanduuq buu ku darsaday saddex buu ku darsaday ninka asagaa ragga fiifiican buu ku jiraa hadda oo haa ragga labaatanka sanduuq shan iyo tobanka sanduuq ragga luhu ku jiraa hadduu haa haddii uusan ragga hadduusan ninkaas uusan asagu wax kale dhex gelgelin oo ayada uu isku dayo inuu ayada isku maalgeliyo halkii fasalba laba santuuq buu ka gadanayaa haddii ilaahaygi boqorka u barakeeyo oo waa la kobcin karaa haa halkii halkii fasal markuu soo gooyo maalan shantii santuuq oo kale markuu halkii santuuqba uu ka helo saddex saddex ama laba saddex laba ka dhigo waxaa weeye oo lacagtaas uu helay wuxuu gadan karaa ilaa santuuq ama laba santuuq saddex soo gadan karaa baashu laba nooc weeye midna waa dabaqan hormuudka loo yaqaano oo hadda dabaqyadan hadda fudud weeye midna waa dabaqyo hadda waagi hore nagu horreeyo turkiga ayaa laga keenaa la dhihi jiray oo kuwa culculus weeye isku qiimo maaha midna toddobaatan iyo labaa la gadaa halkeeda santuuqaha midna afartan iyo shan ama konton baa la gadaa marka nadar ahaan waa isku mid laakiin dhaqaalaynta iyo santuuqda waxsoosaarkooda aan isku mid ahayn iyo la noolaanshahooda oo kuwan waa culus yihiin marka baashu waa saas weeye waduudkeeda qofkii ku talagala ilahayna u tala saarta insha allahu si fudud bay laga yaabaa inay wax ugu suuroobaan haddaan abaar u dhexdo gelin oo ayn abaar ka waxaynin
qofka marka raba wax soo saar dhaqaale oo kale oo deg deg ah inuu sameeyo meeqa lacagu gelin karaa oo ku bilaabi karaa iyo sanduuqyada
baashaan ninkii raba inuu wax ka soo saaro horta asal labaatan sanduuq inuu ka bilaabaa ku fiican markii qofka uu ka bilaabi karo labaatan sanduuq qofka hadduu ka bilaabo waxaa weeye haddaan fidno kale ku dhicin waxaa weeye waa waa boynti fiican buu ka bilaabay ha si fiican bayna isu yay isu bixinaysaa insha allahu tacaala waxaana muhiim ah bahashan qofka asalan dhaqaalaynaya inuu gacanta midigtaa ku qabto oo uusan taxalluq uusan maaragtay waxyaabo kale iyo bahashan ilbiriqsi bay ku dumi karaysaa ilbiriqsi toban beri haddii aadan ka warqabin wax fara badan oo hallaysan baad u imaanaysaa waa waa beriyey in lagu soo kallaho oo subax walba la arko oo subax walba la booqdo oo subax walba lasoo kormeero oo subax walba lasoo arkay rabtaa quraanjo baa ha la yidhahdaa jirto oo aafa qabto oo hadday santuuqaas gasho shinnida midka ugu muhiimsan aduu yaala waxa way kaaga raraysaa marka dee maanteena maalin bayna kuugu imaan karaysaa bahal kaloo inkaar qabo oo asagana shinnida laayaa jiro oo asagana laga ilaaliyo inta badan kaas isagu waxa u noqdaa markii la arko inta badan asaga waa in laga raray noqonaysaa meeshaas diib uu ku barto waa in laga guuro weeye waa bahal oo inkaar qabo bahashuu laayaa iyaduu laayaa marka bahashu nuyahow waa wax aadan marna malayn karin waa lidkeedu waa aad buu fara badan yahay waxa lidka ku ah waxa ayada lidka ku ah aad bay u fara badan yihiin marka insha allahu ilahay in loo tala saarto ilaahay loo baryo la dhaqaaleeyana waa baryo lagu soo kallaho subax walba in lagu soo kallahay rabtaa
shinidaada hadda meelaha ugu badan ama ugu dheer ee la geeyey meeqa kilomitira loo raray
wallaahi shinideeda hadda laba jeer baan horta raray intii aan tabcay sideeda intii aan aniga tabcay laba jeer baan raray labadii jeerna baashaana dee sharcigeedaa wuxuu yahay lix kilomitir wax ka yarba lama rari karaba haddaad lix kilomitir ayada fooftaan bay ku tagtaa marka in fooftaankeeda laga fo haddaan fooftaankeeda laga fogeyn geedki ay soo daaqi jirtay haddaad dejiso meeshii eeshaad ka ratay usoo degaysaa waa in ilaa sideed kilomitir aad rarto wey oo lix kilomitir baad ka bixisaba fooftaankeedaad ka fogeyso haddaadan yeelin fooftaankeeda geedkay soo daaqaysay waxay usoo heynaysaa meeshaad ka ratay usoo heynaysaa ha sanduuq xagga jiraan marka waa inaad hawa kala dhumaysaa marka waa inaad lix kilomitir wax ka badan aad rartid wey marka lix kilomitir ilaa toddoba kilomitir ilaa sideed kilomitir waa in la geeyo meeshaasaad habeen baanad raraysaa habeen baa la rari waagu markuu baryo warka inay shani horle la kulanto iyo dhul horle iyo wadan cusub inaad tagto wey haddii markii waagu baryo oo ay soo dareertaba geedkii ay daaqi jirtay ay imaato geedkii waa kasoo tegaysa waxay aadaysaa meeshii waxay usoo heynaysaa meeshii ayay usoo heynaysaa marka xaaladeedu saas weeye ani laba jeer baan raray laba jeerba waan fogeeyey ilaa toddoba kilomitir ilaa sideed kilomitir oo dhul biyalaha ah oo waraa korkooda hangeeyey oo garbana ah oo maaragtay geedka cadaadka la yihahdo iyo bilcilka iyo ay ku yaalaan baan geeyey meeshaasaan adigu muddo adu laba bilood bay ii joogtay laba bilood bay joogtay markay geedihii caddaadeen oo caleenta dhacdeen waan ka soo raro waan keenay geedkeedii baan kusoo celiyey dhanka marka hadda gaadiidkii aad usoo iibisay oo kale bal ka waran gaadiidkooda waa u diyaarsan hadiyo jarmiya waxaa gaadidka u diyaarsan yahay mootadeeda ayadaa iskale biyaheedaa lagu keenaa maaragtay wixii kale baa waa lagu raraa wax kaloo hadda annaga aan u qabaana in badan ma jiraan santuuqii ay ka baxdaa lagu qaadi midka kale kii ay soo gashay baa lagu soo rari oo lagu keeni marka waa saas wey gaadidkeeda ayadaa iskale waa ayadaa iskale gaadidkeeda ayadaa leh biyaheedana waa lagu keenaa baahideeda kalena waa lagu daboolaayo tii meel oo fog ku gashana waa lagu soo rari tii faaruq noqotoy ka guurtana waa lagu raray meeshii looga daban karaa haddana lagu geyn oo looga soo dabanaya ila bahashii ugaarsi waa la ugaarsadaa meelaha lagu sheegi waxaa la leeyahay hadda waxay ogtahay bahashu xilliga roobka hogada ana way guurtaayo waxay u baxdaa duurka oo sanaatiiqda intay ka baxday waxay aadaa duurkay aadaysaa duurkaas markay aadaysa duurkaasaa sanduuqda maran la geynaya waa la dabraacaya meelahaasaa loo dhigahaya meelihii bay kuugu geli haddana markii roobku jilaalku galo waxay soo dhulkan qabow iyo basaa soo gelaysaa haddana kuwii maran baa lasoo qaadaya waxaa lagu ugaarsanaya basaa dhexdiisa la dhigahaya markay kugu gasho haddana meesha xarunta ku ayd baa la keenaya marka xaaladeeda saas weeye deegaankan tuulo barwaaqo waa dhul buuraley ah dhulka buuraha magaaladan ku wareegsan oo dhirta leh iyo dhulka hadda aan joogno ee dhulka siman shinida yaa u wanaagsan labadaas deegaan iyo hadda xilligii abaartahaydoo kale dhulka buuraleyda bahashi u fiicnaaday nimanka hadda ay buuraha u taalay oo kale abaartii kamaysan carabdayn waxbay ka helayeen oo waxbay wax badan miyay ahaanin malab malab yar bay laakiin dadkii gudaha joogay oo basawda ku jiray waxba lagama helaynin marka buuralkii laakiin markii xilliga la goora barwaaqada ah oo nimcada ay jirto dhulka basaha u fiican bahasha dhulka qabowga oo basaha u fiican ayada afteedana buuraha kaama yeelayso oo way ka soo xilligan oo kale basahay soo gelaysaa gudahay soo gelaysaa xaalkii saas weeye
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب